shirkana jalaad wuxuu ku saabsan yahay dhowr qodob qodobka koowaad waa guulaha ciidamada dawladda iyo emisom ay soo hooyeen qodobka labaadna wuxuu ku saabsan yahay falkii waxashnimada ahaa ee ka dhacay dugsiga booliska dadkii ku dhintay inaan uga tacsiyeyno qodobka saddexaadna wuxuu ku saabsan yahay go-aankii baarlamaanka ee dhawaan ay soo saareen oo aan dib ugu celinay marka muddo badanba waxaa ciidamada dawladdu waxay u diyaar garoobayaan inay amniga wax ka qabtaan falilahi alxamdu sida aad ka warrayseen waxaa lagu guulaystay goobo badan oo muhiima in gacanta lasoo guliya ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga ay ka mid tahay warshadda caanaha ay ka mid tahay rugtii saraakiisha sidaas oo kale magaalada buulaxaawa oo maanta si hadda si buuxda iyaduna gacanta usoo gashay iyo magaalada beledweyne ay ka socdaan dagaallo xoogan iyo dadaal badan oo ka jiro waxaana rajaynaynaa guulahaasu inay isi sii daba joogsadaan ummadda soomaaliyeed marka meel ay joogaanba waa ugu hambalaynaynaa guulahaas waxaana ka codsanaynaa in taageero iyo garab istaag ay la garab joogsadaan arrintan kuaaddan dhibaatadii ka dhacday xerada sarandi waxaan uga tacsiyanaynaa dadkii ku dhintay halkaas iyaga iyo ahaladoodii iyo qaraabadoodii ilaahayna waxaan uga baryaynaa naxariistii janno waxau nahay fal argagaxisanimo waxishnimo oo runtii muujinaya damiir xumo in wiil sheeganaya inuu diin aaminsan yahay uu isu soo nidaamiyo oo dad soomaalida muslimiin oo isku qarxiyo oo dhibaatadaas geysto waa fal aada iyo aada u fool xun arrintii ku saabsaneed go-aankii baarlamaanka markii aan fiirinay mas-uuliyaddana saaran iyo go-aanka qaabka loo qaatay waxaan go-aamiyey in aan go-aanka dib ugu celiyo golaha baarlamaanka oo xaq u leh inay go-aano noocaasa gaaraan laakiin aad og tihiin inay ahaaday inay soo marto tillaabooyin badan oo ay ka mid tahay xukuumaddu inay diyaariso qorshihii waktiga qorshihii iyo waktigaba inay soo diyaariyaan iyo go-aanka oo u baahnaa in wadatashi badan uu soo maro iyo marxaladda soomaaliya ay ku jirto siyaasadeed iyo amni iyo waxaa kasoo laabtay radficila kasoo laabtay dhinaca soomaalida iyo dhinaca international community oo iyadana aan mataqaanaa lagama maarmaan tahay inaan dib u fiirino marka awoodda uu noo siinaayo cahdiga kumeel gaarka iyo shuruucda kale in go-aanka go-aanadaas oo kale in dib loogu celiyo baarlamaanka annagoo ka faa'iidaysanayna in ansaxno tillaabadeenna ayaan go-aankaas qaadanay waxaana xibnaha sharafta leh baarlamaanka iyo guddoonkiisaba ka codsanaynaa in dib loo fiiriyo dib loo muraajaceeyo xukuumaddana dawrkeedii ay qaadato go-aankuna uu noqdo go-aan qorshe ku dhisan maslaxa shacab ku dhisan waktigiisuna uu yahay wakti maangal ah oo ku dhisan qorshe ugu dambeyntii waxaad la socotiin dhibaatooyinka ay ku hayaan burcadbadaadu shacabka soomaaliyeed sumcaddiisa iyo sharafkiisa waxaad la socotiin hadda hawlgalle inay ka dhaceen dhowaan xeebaheenna dadna ku dhintay dadna lagu qabtay marka waxaan rabaa halkaan inaan uga jeediyo burcadbadaada wiilasha soomaaliyeed oo ku mashquulsan waxaan leenaha war waxa aad daba ordaysaanna waa xaaraan waxa aad baabi'inaysaanna waa ummadda soomaaliyeed sumcaddeedii ayaad baabi'inaysaan marka naftiinana dhibaataad ugeysanaysaan ayrkiisana keyrkiinana waa dhibaysaan marka waxaan ugu baaqaynaa inay ka joogsadaan iska ilaabaan beesha caalamkana waxaan rabaa inaan xasuusiyo waxa burcadbadeedu ku istaagi karta waa in la garab istaago muasasaadka amniga ee dawladda si ay awood ugu helaan shaqooyinkaas inay qabtaan ugu dambeyntii howlaha amni ee socda waxay u baahan yihiin taageero shacabka soomaaliyeed marka waxaan codsanaynaa ciidamada qalabka sida in lala garab istaago taageero ayagana waxaan faraynaa inay ilaaliyaan nabadda iyo sharciga wiilasha soomaaliyeed la marin habaabiyena waxaan leenahay fursaddu intay jirta kasoo laabta waxa aad ku dhex jirtiin diin ahaanna wax saxa ma aha qarannimo soomaaliyeed kuma imaanayso waxaa dhibaateynaysina maalin walba aad dilaysiina waa dad soomaaliyeed marka ka faa'iidaysta inta diyaarka laydin yahay oo laydin soo dhaweynaayo khaladkiinina waa inaad dib u muraajacayso inaad saxdiin ummadda soomaaliyeedna dhibaatadeeda waa dawlad la-aan marka ka hor istaagina dawladnimada diintuna waxa ay ku istaagayso waa dowladnimo aad iyo aad u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullah barakaatu